bsm اllaah alxamdu lilah hanaaء lilah uma salaatu wasalaamu calىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam rabbi calimnaa minhu maa jahilnaa wadakirnaa minhu maa nasiina darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toddobaatan iyo saddexaad min suurati maryam qaala tacaala waidaa tutlaa calayhim aayaatunaa bayinaatin qaala aladiina kafaruu liladiina aamanuu ayu lfariiqayni khayru maqaaman wa axsanu nadiya waxaynu ku soo jirnay fii tafsiiri suurati maryam qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waidaa tutlaa markii la akhriyo calayhim dushooda kuwa gaalada ah mushrikiinta ah aayaatunaa annaga aayaadka iyaga markii lagu akhriyo bayinaatin xaali yihiin aayaadkaasi kuwa cadcadoo waadixaad ah qaala aladiina kuwii waxay dhahayaan kafaruu gaaloobay liladiina kuwii waxay u dhahayaan aamanuu rumeeyey gaaladii baa hadlaya waxay la hadlayaan kuwii iimaanka lahaa muuminiintii bay la hadlayaan waxay dhahayaan gaaladu ayulfariiqayni labada fariiq ama labada kooxoodkoodeebaa khayrun khayr badan maqooman xagga nagaanshaha iyo guriga la degan yahay wa axsanu keebaa wanaag badan nadiya xagga makaanu shiridda meesha shirka naadiga kee fiican waxay ka dhigan tahay iyaga gaalada ah iyo mu'miniinta idinka ah labadan keebaa hadda fiican adduunka guryaha loo hoydo iyo deegaanka maqaamu makaanu nagaanshaha ah keebaa fiican labadeenna kooxood xagga naadiga iyo shirarka meesha la iskugu yimaadana labadeenna keebaa fiicanoo wax fiican haysta niman barwaaqoobay oo gaalo ah bay waxay ku jeesjeesayaan mu'miniintii fuqaradoodii annaga iyo idinka bay ka dhigan tahay kuweebaa guryo wanaagsan kuweebaa nolol wanaagsan kuweebaa meelaha la fadhiiso hoolosha lagu shiro nadiya meelaha layskugu yimaado majliska kuweebaa fiican saasay dhahayaan fahankaasay gelaya adduunya ku faanayaan joodkeedu waa maxay sidaan maanta idinkaga fiican nahay soo idinkama guryo fiicnin oo idinkama nolol fiicnin oo idinkama meelaha lagu shiro idinkama fiicnin saasaan xaggana idinkaga fiicnaan doonaa wey haddaan naga fiican tihiin adduunyadaa laydinku siin lahaa wax fiican mar haddaan adduunyada idinkaga fiican nahay xaggana annagaa idinkaga fiicnaanan waxaanay haysaan adduunyada ah bay waxay ku qiimaynayaan masiirka dambe iyo daarta dambe arrinkuna saa ma ah way iska jiraan dad noocaasa oo culimooyinka iyo dadka diinta fidiya iyo dadkaan hantidu gacantooda ku jiran waxaa yidhaahda qolo hebel baa idinka maaragtay fiicano waxaa haysato sidaas adduunka ula socdo waxaas moodaya qoladaa xoogaa hadday haystaan in kuwan kale oo aan waxaas haysan ay ilaahay agtiis kuwan xoola haysaa kusii fiican yihiin bay moodayaan waxaan shilimaanta gacantooda ku jira ama birbirkan adduunka intay ka og yihiin bay ku qiimaynayaan arrinku saa maaha sidaa markii ay dhaheen ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wa kam wax badan baan ahlagnaa halaagnay qablahum hortood oo min qarnin qarni ah wax badan oo qarniya waa maxay wax badan oo ummada ah baanu halaagnay oo maxaa loo halaagay kufrigoodii baa loo halaagay kuwaasoo hum iyaguba axsanu wanaag badan afaafan xagga alaabta iyo wa ri'ya xagga mandarka iyo hay-ada kuwaan gaaladan saa u faanaysa gaalo ka muuqaal qurux badan oo ka xoog badan oo ka mandar qurux badan oo tiro badan oo qarniyaalah oo badan baan halaagnay baa ilaahay yidhi oo kuwaan markii loo fiirsho kuwaas kuwaasaa xoogga iyo xoolaha iyo mandarka iyo eegiddaba ku qurux badnaa gaalnimadoodii baa loo halaagay kuwaasaa alaab badnaa kuwaasaa mandar qurxoonaa waana la baaba'sha sidii oo kalea kuwan loo baabi'inaya hadda fiiri waxaa ummado la halaagay maanta meel laga dabagalo ma leh intii ummado adduunka soo maray oo ilaahay halaagay raadna lagama hayo waa baaba'een ilaahay baa baabaashay subxaana wa tacaala ummado jiray bay ahayn xoog badan oo kibray lama hayo ha ku dayanina weeye marka yaa laydin halaagina afaafan iyo xagga alaabta iyo waa ri'ya xagga aragtida qul waxaa dhahdaa nabiy llaahi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam man qofkii kaana ahaaday fi dalaalati baadinimo dhexdeed qofkii ahaaday falyamdud ha u taago lahu isaga alraxmaanu allaha raxmaankaa maddaa taagid allaha u taago allaha usii kordhiyo amar ahaan buu suur weeye lafdigu laakiin waxa weeye ilaahay baa usii badinaya wey falyamdud lahu raxmaanu madan maxay taha macnaheedu qofkii baadinimo ku sugan annaga iyo idinka ilaahay maba ciqaab deg dega maba tusaba alla ha u kaaso ha u sii barwaaqayo caafimaadka ha u badso xoolaha ha u badso coodka ha u baxso ha u badiyo awoodda kale ha u badso falyem baadinimada lafteedana ha u sii badato falyem wax kasta weeye falyamdud lahu raxmaanu alla ha u taago ha u ziyaadiyo weeye madda taagid iyo ziyaadin wuu ku fogaanayaa marka ilaa uu ka dhimanayo wuu ku dhammaanayaa xataa idaa ra-ow markay arkeen maa yuucaduuna wixii loo yaboohay oo ilaahay u yaboohay ee cadaab ah oo maxay ade ima alcadaaba cadaab oo cadaab adduunye ah in la laayo in la qafaasho wa ima asaaca saacaddii qiyaamo ah labadaa midkood ima alcadaabu ima alcadaaba wa ima asaaca saacadda maxaa looga jeeda cadaabka aakhiro inay ku timaaddo qiyaamaha waxa ku dhacay dhibaato ah fasayaclamuuna markaa waxay ogaan doonaan man bay ogaan doonaan huwa isaguba sharun shar badan makaanan xagga makaanka wa adcafu daciifnimo badan junda xagga ciidanka ninkii ciidankiisu daciif yahay iyo ninkii sharkiisu xagga makaanka ku sharnimo badan markaasu ogaan doonaa waxa hadalkani jawaab u yahay hadalkay lahaayeen ayulfariiqayni khayrun maqaaman wa axsanu nadiyan sooma dhihin tii jawaabkeedu wey markay halkaa la tagaa waxaa ogaan doontaan man huwa sharun kii shar badan makaanan min jihati makaan wa adcafu daciifnimo badan junda xagga ciidanka kuwaa ku jeesjeesaysaan iyo idinka qoladii noqota waa ogaan doontaa ninkii ciidankiisu saa noqdo jamiicadiisu saa noqoto dee dee iyagay noqonayaan gaaladay noqonayaan wayaziidu ilaahay wayaziidu wuxuu u ziyaadinayaa allahu ilaahay aladiina kuwa ihtadow hanuunay hudaa hanuun baa ilaahay u kordhinayaa mu'miniinta iimaan iyo hidaayo ilaahay u kordhinayaa wاlbaaqiyaatu baaqiyaadka kuwa baaqiga noqonaya aلصaalixaatu ee wan wanaagsan baaqiyaadka acmaasha saalixada ah ee saaxiibkeed u baaqi noqonaysa kaydka u gelisa akoonka ugu jidha baa khayrun khayr badan cinda rabbika rabbiga agtiisa hawaaba min jihati hawaab wa khayrun iyadaa khayr badan maradda xagga makaano noqoshada baaqiyaatu saalixaat acmaasha wan wanaagsan subxaan اllahi walxamdu lilah wlaa ilaaha ila اllah allahu akbar walaa xawla walaa quwata ila biاllah bal u fiirso baaqiyaatu saalixaadkaas taasaa khayr badan xagga hawaabka waxaan dadku ku faanayaan taasaa uga fiican qofkii taa biri ka maalin ka hela faylashiis iyo meelaha waxa laga qoray taasaa u khayr badan wa khayrun iyadaa khayr badan maradda xagga rujuuca iyo noqoshada ciribta dambe iyadaa ku fiican adduunyadan nicmadeeda lagu faanaya way dhammaan dad iyo adduunye waxa qof ku faanaya aakhirateeduna waa baaqi qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi afara'ayta bal ka war alladii midka kafara gaaloobay ka kufriyey biaayaatina aayaadkanaga oo waqaala yidhi low tayanna lay siiyeen oo lay siiyeen maalan maal iyo wawaladaa ilmo maal iyo ilmo la isiiyeen haddaan aakhiro tago ninka yihi ka waran caas bin waa'il baa la dhihi jiray baa layidhi ninkaa isagaa waxaa leeyahay bal nebi allow la yaab afaracayta bal ka waran la yaab istifaamku waa litacajub qisadii gaalkii aayadaha ilaahay ka gaaloobay oo yidhi aakhiro haddaan tago xoole iyo wiilal baa iiga horeeya ninkaani wuxuu ahaa nin dhib badan saxaabiga la dhihi jiray khabaab binularabti wuxuu yidhi nin waxaan ahaaba yidhi birta garaaca oo xadaad ah birtaan garaaci jir ninka caas binu waa in la yidhahdo intuu farsamo u qabtay dayn baan ku yeeshay waral waxaa iga isii baan idhi birihii aan kuu garaacay isii kharashkooda laa wallaahi buu yidhi inaanu ku siinayn ilaa aan muxamed ka gaalowdin ma kartaa inaan lacagtaada heshin nebi moxamed ka gaalow waxaan ihiba yidhi laa wallah inaana nebi moxamed ka gaaloobayn ilaa aad adigu dhimato gaal yahow oo ilaahay ku soo saaro qiyaamada ama waxa weeye ilaa aada hadda dhimato hortayda ku dhimato misna lagu soo saaro haddeer hortayda dee mayay suuroobaysaa maya inuu haddeer inta dhinto haddeer la soo saaro wax mustaxiila wixii lagu xiro waa mustaxiil wuxuu yidhi haddayba saa tahay buu yidhi markaan dhinto oo lay soo saaro ii imow weliya hamma halkaa waxaa ii jooga maalum xoole iyo carwiilalbaa meeshaa ii joogeen markaasaan dayntaada ku siinaya dhimashada isi soo saarkaa sheegaysa haddaaba aaminsan tahay iyadaaba inoo ballana xoolihiina halkaasaan kugu siinaya markaasaa aayaddan la soo deji afara'ayta aladii kafara biaayaatina oo yidhi la uutayanna maalan wa walada ilaahay wuxuu yidhi adalaca alqayba war addoonkan gaalka ah ma qaybka waxa maqan mood daalacda qaybka ilaahay baa oo keliya am ittakhada mise wuxuu yeeshay cinda araxmaana allaha raxmaana agtiisa cahdan ballan mise ilaahay buu ballan ka haystaa oo kalsooni ka haystaa oo loo ballan qaadayoo la yidhi xaggaa lagugu siinayaa waxaas mise qaybkii baa loo u daalacdo midna ma jiro wey ilaahay wuxuu yidhi kallaa kaa labadaa midna ma jiro kallaa waa liradci wazajri ha ka joogo waxa xun waxaa xun oraahdaa xun sanaktubu waxaan u qori doonaa maa yaquulu maa yaquuluhu waxa uu ku qowlayo waa u qoraynaa wanamuddu waxaan u siyaadinaynaa lahu isaga min alcadaabi cadaabka xaggiisana madda siyaadin baan u kordhinaynaa cadaab dheeraada baa loo labanlaabaya waa loo badinaya wanariuhu ilaahay wuxuu yidhi waxaanu dhaxlaynaa maa waxa yaquulu yaquuluhu maa yaquulu waxau ku qowlayana waanu dhaxlaynaa wayaatiinaa waana noo imaan doonaa isagu fardan xaaloo yahay keligiis wiil lama socdo caruur kale lama socoto xoola lama socdaan qiyaamada keligii isagoo ah buu noo imaan doonaa wayaatiinaa farda waxaanu ku faanayo xabad ka soo raaci mayso ilaahay wuxuu yidhi watakhaduu waxay yeesheen min duuni illaahi xaalow ahaaday ilaahay sokadiis aalihatan ilaahyo beenah asnaam bay yeesheen maxay u yeesheen liyakuunuu inay ahaadaan ilaahyadaa beentaa lahum gaalada caabudaysa ciza cizi iyo sharaf inay u ahaato liyakuunuu lahum ciza taasay u samaysay kallaa ka alwey layse alamru kamaa dannuu arrinku maaha say maleeyeen sida ay maleeyeen maaha sayakfuruuna way ka kufrin doonaan asnaamtaas ilaahyada ay ku sheegayaan bicibaadatin kuwan gaalada caabudo cibaadadooda way ka kufrin doonaan asnaamtii la caabudi jiray iyo wixii la caabuday waxay dhihi doonaan annaga namay soo caabudin wayakuunuuna asnaamtaasi iyo ilaahyadaasi waxay noqon doonaan calayhim kuwaan caabudi jiray dushooda didda did waa la yaqaanaa waxaas waxaasoo lid ku yahay hebel baa hebel lid ku ah lid baa inagu dhahnaa waa baad weeyaan did didda iyagayba lid ku noqonaysa arrintaas nama caabudin bay leeyihin na caabudana maana soo dhihin way diidayaan way ka beri noqonayaan wallaahi rabbinaa maa kunaa mushrikiin soo ayd kale ma ahayn waka sidaa marka ay dhacdo ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala alam tara ma waadan arag nebiyullaahi moxamedu calayhi asalaatu wasalaam annaa anagu arsalnaa inaan dirnay ashayaadiina shayaadiinta inaan dirnay cala alkaafiriina gaalada dushooda inaan ku dirnay ta'uzuhum xaalay kicinayso fiijinayso ta'uzuhum xaalay kicinayso azaa kicin waxay gaaladaa shayaadiin baa ku dirnay markaas waa maxay ta'uzuhum tuqriihim waxay ku diraysaa inay shar iyo balaayo ay sameeyaan iyo macaasi bay ku kicinaysaa shayaadiintiibaa gaalada ku kicinaya shar iyo macaasi iyo xumo inay la yimaadaan ta'uzuhum iyadoo kicinaysa shayaadiintu gaaladay kicinaysa waxaa weeyaan fiijin baa la yidhahdaa azan i kicin iyo fiijin saasay ku samaynayaan waa u yeerayaan macaasida ugu yeerayaan sida qofka xoolaha wata iyo ariga iyo xow xow xow u yidhaahdo maarata ugu yeerayeero oo ay saasoo kale saasoo kale waxay ugu yeerayaan macaasida iyo xumaanta ta'uzuhum azaa ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala falaa tacjalha degdegin calayhim dushooda halaagga la halaagayo dalbidda aada dalbanaysid nebi allo ha ku degdegin falaa tacjal falaa tatacajal ha degdegin yaa muxamed calayka asalaatu wasalaam fii dalabi halaakin wey calayhim dushooda in la halaago dalabkeeda haba ha degdegin maalmo unbaa u haray maxaa yeelay innamaa nacuddu waanu tirinaynaa lahum iyaga caddaa tirin ayaanu ku wadnaa maalmaha inta hadhayba hadda loo tirinaya fiiri gaalada intaasoo maalmoodba cimrigooda ka hadhayn innamaa nacuddu lahum cad waa u tirinaynaa caddan tirin neefgoosiga sanka ka soo baxaya fiifta ay leeyihin baa loo tirinaya intaasaa u hadhay baa leeyihi ilaa wixiina mar haddaysan soo badanayn oo yaraanayaan hadba qaar go-ayo waa iska dhammaanayaan arsaaqdii baa loo tirinaya intaasoo quud ama kimis baa u hadhay waa loo tirinaya sidaas hawshooda ku socotaa maalmo yarba wey wax u haray waa adduun innamaa nacuddu lahum caddaa deedna cadaab bay gelayaan wey saasaa xaalkooda ku dhammaanaya yowma naxshuru lmuttaqiina ila araxmaani wafdaa waxaa ka sheekaysaa wadkur yowma maalin naxshuru aan soo xashrinayno almuttaqiina kuwa ilaahay ka yaaba ila araxmaani allaha raxmaanka intii ka ah ayaan usoo xashrinaynaa kuwa ela ka cabisan jiray wafdan xaalay yihiin wafdi wafdi heer saraa wey hadba wafdigu meesha u socdo maamuuskeeda leeyihi allaha raxmaanka wafdigiisi weeye marka markaasaa iyagoo wafdi ah dadkii alle ka baqi jiray sidaasay ku imaan doontaa ilahay mutaqiinta nagu daro iyagoo saasa baa allaha raxmaanka wafdi ahaan xaggiisa loo soo xashrinaya iyagoo hee mucazaziin mukaramiin la karaameeyey la maamuusay gaadiid saaran wanasuuqu waanu kaxaynaynaa almujrimiina kuwa mujrimiintaana waa kaxaynaynaa ilaa jahannamo intikaa baan u kaxaynaynaa wirdan xaalay yihiin kuwo aroor ah kuwaa nasuuq baa laga cabiray sida xoolaha wax la cayrinayo dabada laga galay wanasuuqu lmujrimiin mujrimiinta gadaal baa laga kaxaynaya waa kaxaynana xaggee loo kaxaynaya ilaa jahannama naarta jahannama la yidhaha wirdan xaalay yihiin wirdan waa maxay kuwa aroora wey oo weliba sida xooluhu markay ooman yihiin gadaal looga kaxeeyo loo arooriyo iyana halkaasaa lagu aroorinaya mushaatan iyagoo lugaynayo ooman saasoo kalea loo kaxaynaya kaxayntaasi waa maxay aakhiru zamanka dab baa la soo saaraya markaasaa dabkaasi dadkiiba saa u soo uruurinaya meeshay qayluushadaan bay ay jiibsadaan bay u istaagaysaa meeshay ku hoydaan bay kula hoyanaysaa meeshay ku waaberisaan bay kula waaberisanaysaa meeshay ku galabaystaan bay kula galabaysanaysaa xadiidka bukhaariga muslim bay warinayaan marka maxaa jira toban calaamo oo waaweyn ilaa ay dhacaan qiyaamadu dhici mayso qiic la arkayo dajaal labo daabad soo baxaysa qoraxdoo ka soo baxda meesha u dhacdo nebi ciiseoo yimaada ya-juuj iyo ma-juuj waa soo marin oo soo baxa saddex dhulgariir oo dhaca mid mashriq ka dhaca iyo mid maqrib ka dhaca iyo mid jasiiratulcarab ka dhaca marka u dambaysana naar iyo dabbaa yaman ka soo baxaysa dadka kaxaynaysa dee dadku dabkay ka cararayaan dadku waa soconayaan iyadana gadaalba saa isuga soo dheelmaysa uga kaxaynaysa waxayna u wadaa xagga maxsharka iyo meesha dadka lasoo shirinayo saasay ku wadaysa waa xadiidka imaam muslim wanasuuqu lmujrimiina ilaa jahannama wirdaa ilaahay wuxuu yidhi laa yamlikuuna ma hananayaan ashafaacata shafaaca ma hananayaan laa yamlikuuna waawdaas faacilkaas waa kuwee kuwa gaaladaa waa la yidhi waxba shafaaco ma leh gaaladu ma shafeecayo maya waa kuwa muuminiintaayo laa yamlikuuna shafaacata ilaa man ittakhada cinda araxmaani cahdan baa ka dambaysa may labadaba u celi labada qolaba laa yamlikuuna shafaaca ilaa man mooyaane ittakhada yeeshay cinda araxmaani allaha raxmaana cahdan suuradda waxaa ku badan raxma iyo raxmaan ilaa intee meelood lix iyo toban meelood maya waxa weeyaan ilaa man mooyaane ittakhada yeeshay cinda araxmaani allaha raxmaanka agtiisa cahdaa cahdi iyo ballan qof yeeshay mooyaane shafaaco ma hananaya oo qofka cahdiga leh waa qofka iimaan iyo camal saalixa laga helay wuu shafeecayo ibnu cabaas wuxuu yidhi cahdigaasi waa shahaadatu an laa ilaaha ila allah de qofka shahaadada maanta soo loo dho hebel shahaado ma haysaa shahaadada rasmiga ee hadhowta halkaa wax taraysa waa towxiidka qofkii taa ilaahay agtiisa dhigtay camal saalixana la yimid kaa weeye midka shafeecaya kan loo shafeecayana waa inuu isna mu'min yahay wa qaaluu waxay dhaheen gaaladii ittakhada araxmaan allaha raxmaanka wuxuu yeeshay bay dhaheen yahuudiya nasaare labaduba waa dheheen mushrikiintuna waa dheheen waa iyaga lahaa malaa'igtu waa banaatullaahi kulligood isku qabo qaaluu wowdaasa ka wada dhexaysa wa qaaluu waxay dheheen itakhada raxmaan allah raxmaana wuxuu yeeshay walada welad iyo ilmuhu laqad xaqiiqa ilaahay wuxuu yidhi ji'tum waxaad la timaadeen shay-an shay shaygaasoo iddaa munkar cadiima ah iddan weyn munkar weyn xumaanta meesha u foolxun ka gaaray taas baa la timaadeen takaadu samaawaatu samaawaadkii wixiiba u dhowaadeen yata yatafadarna inay dildillaacaan minhu qowlkaa dartiis foolxumada hadalkaas ilaahay baa walad yeeshay darteed cirarku inay dildillaacaan bay u dhowaadeen cirarkaan caqliga lahayn wa tanshaqu lardu dhulka iyo ardaduna inay dhambalanto oo dildillacdo iyaduna bay u dhowaatay wa takhiru ljibaalu buuruhuna inay daataan haddan xaalayihin kuwa burburo jajabay bay u dhowaadeen iyaguna buurihiina ay burburaan kelimadaa foolxumadeeda cirarkii iyo dhulalkii iyo buurihii kulli saasay u dhowaadeen takaadu samaawaatu yatafadarna minhu qira'aad kale ku jiraan watanshaqu lard watakhiru ljibaalu haddaa haddan xaalayihiin buuruhu waa xaalayn ka dhaaf kuwa jajabay wey saas u dhowaadeen oo maxay tahay sababtu an dacow liraxmaani liajli an dacow inay ugu yeereen liraxmaani allaha raxmaana weladan welad ilmo inay ilaahay waxaan laaciq u ahayn ku sheegeen dheheen ilaahay baa ilmo yeeshay ilmo haddaa meesha keentay waxay ka dhigan tahay ilmahan sida uu yahadoo kale baa ilaahayna waa isku jinsi saasoo kale noqonaysaa bay ka dhigantahay waa been waxay kaloo keenaysaa qofkii ilmo u baahdaa baahi buu qabaa ilaahayna baahi ma qabo waa labo cidna ilaahay uma baahna addoommadii waa kan iyagoo kuwo xora iyo kuwa addoommo ah bini-aadanka dhexdiisa ah dee hadday haddii siday sheegayaan ilmo ilaah yihiin mayow qaarna ilmihiisi qaar noqon lahayn xor kuwa na addoommo iyona ma jidho wax oo dhan baa addoommo ah ilahay ba addoommo yihi ilaahay wuxuu yidhi in kullu man maa kullu man duul dhammaantii ma ahaanin fi samaawaati samaawaadka ku sugan iyo walardi ardada ilaa hadduu jiro aati raxmaan allah raxmaana mid u imaanaya weeye cabdan xaaluu yahay wax kastoo cirar iyo dhulal dhex yaalla man fi samaawaati walard ilaahay buu u imaanayaa aati raxmaani cabdan xaaluu yahay isagoo addoon ah addoon ilaah liita buu ilaahay hor imaanaya addeecsan sida addoommadu markay boqorrada hor fadhiisaan oo kale laqad xaqiiqe axsaahum ilaahay waa koobay wacaddahum ilaahayna waa tiriyey caddaa tirin ayaa ilaahay tiri kuwaana waa maxay laqad axsaahum wacaddahum caddaa tirada ilaahay subxaana wa tacaala waa ogyahy cilmigiisu ku ogyahy tiradooda ogyahy subxaana wa tacaala wa kulluhum mid kastoo isaga iyaga ka midana aatiihi mid ilaahay u imaanayo weeye yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada fardan xaal yahay keligiis xoola ma wato kaalmo kale ma wato damiin ma wato kulligood saas ku imaanaya in aladiina kuwa aamanuu rumeeyey ou camiluu camal falaa saalixaati acmaal wanaagsan sayajcalu wuxuu u yeeli doonaa lahum iyaga alraxmaanu allaha raxmaankaa wudda kalgacal iyo mawaddo ayaa ilaahay u yeelaya subxaana wa tacaala taasaa ilaahay u yeelaya dadka muminiinta tilmaantaas leeya inay iscolaadiyaan oo isxasdaan ma aha hadduu qofku ku jiro in aladiina aamanuu wa camiluu saalixaat kuwaas dadka kalea kalgacal loo gelinaya iyaguna waa isjecelyihi sayajcalu lahum araxmaanu wudda fainamaa yasarnaahu waanu sahalnay waanu yasirnay waanu fududaynay waa sahalnay ku qur-aanka bilisaanika nabiyullaahi maxamedo carabkaada luqal carabiya wey litubashira inaad ugu bishaarayso bihi qur-aanka almuttaqiina kuwa muttaqiintaa iyo watundira inaad degtid bihi qur-aanka qowman qoom qoomkaasoo luddaa kuwa madax adaga dood badan luddi waa maxay waa shadiid alkhusuuma kuwa dooda daran weeye muranka badan kuwaasna inaa ugu digto ilaahay wuxuu yidhi wakam wax badan baan halagnaa halaagna qablahum hortood kuwaan hortood oo min qarnin qarni ah ummado badan baan halaagna wa kam waa litakfiir in badan wey hal tuxisu ma dareemaysaa ma arkaysaa ma aragtaa minhum wax kuwii aan halaagna xaggooda min axadi axadda hal axad ma uga jeedaa mada hal axad ma ka dareemaysaa dareem hal tuxisu minhum min axadi ow amase haddaadan aragtiba lahayn tasmacu ma maqlaysaa aw tasmacu ma maqlaysaa lahum iyaga rikzaa jaanqaaf yarna yaa kabta jaanqaafkeeda caqaf caqaf yarna ama waxa weeye aw tasmacu ma maqlaysaa lahum iyaga rigza sawt khafiya nuxnux yar xataa xabeeb yar si yar yar loo hadloo kale xataa haddaa hadal dheer baan ahayn ma laga hayaa lagama hayo waa baaba'een waa halaagsameen waa kharimeen daarahoodii kharaab wey guryahoodii cidlo wey sidaan kuwaa u halaagnay baan u halaagaynaa weeye kuwaana haddaysan toobad keenin oo nebi maxamed raacin calayh isalaat slaam waxaa la tilmaamay addoonka ilaahay markuu jeclaado jibriil baa loo yeerayaa ilaahay wuxuu dhahayaa hebel waa jeclaaday adiguna jeclow jibriil baa jeclaanaya waxaa la dhahayaa ahlu samada ka dhex dhawaaq ilaahay hebel waa jeclaaday jeclaada ahlu samihii baa jeclaanaya markaasaa dhulka qabuul loogu soo ridaya oo loo keenaya sayajcalu lahum araxmaanu wuddan taa macnaheeda weeye baa laleeyahay nin shiikhoo ladhi nin la dhihi jiray ma'muun ninkii la dhihi jiray wuxuu akhriyey baa la yidhi aayadda ah falaa tacjal calayhim inamaa nacuddu lahum cadda waxaana meesha fadhiye baa la yidhi jamaco fuqaha ah ibnu samaak baa ka mid ahaa markaasaa la yidhi na wacdi baa la yidhi markaasu wuxuu yidhi mar haddii neefta qofku oksijiinkan yar neeftaas ka imaanaysa hadday mar la ay tiro ku socoto inta qofka fiif u hadhay ziyaadan aysan jirinoo aan dib laga kordhinayn intii ku jidhay un hadba qaar baxayo famaa asraca maa tanfad maxaa ka deg deg badan buu yidhi inta ay dhammaan doonto haddiiba ilaa wax dhammaanaya waa way socotaaye de intaasaa wacdi ku filan weeyaan darsigeen intaas ku ogyahay wallahu subxaana wa tacaala aclam sawaab